madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis laftagareen ayaa maanta dhagax dhigay wasaaradaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya munaasabada dhagaxdhigga waxaa madaxweynaha ku helinaya wasiirada wasaaradaha amniga wasaaradda cadaaladda wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha degmada baydhabo agaasimaha madaxtooyada iyo saraakiisha hay-adaha amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya munaasabada dhagaxdhigga kadib madaxweyne laftagareen ayaa waxaa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay hirgelinta dhismaha wasaaradaha amniga iyo cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya mahaddiisa ah inay maanta ay tahay maalin kale oo muhiim ah ilaahayna noo suurtageliyey in lagu guulaysto in la dhiso laba wasaaradood oo aad iyo aad muhiim u ah xarumahoodii ay ku shaqayn lahaayeen wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda amniga ayaan maanta dhagax dhignay loona dhagax dhigay xarumihii labadaas wasaaradood ay lahaayeen oo ay ku shaqayn lahaayeen oo xarumo waaweyn oo muhiim ah oo qurux badan oo labada wasaaradoodba ku filan oo shaqadooda iyo waajibaadka ay u hayaan shacabka koonfur galbeed iyo dowladdana ay ku gudan doonaan taasaa ilaahay mahaddiisaan dhagax dhignay dhismihiina uu si xowlea lagu qaban doono insha allahu tacaala waxaan u mahad celinaynaa wasaaradaha oo dadaalkan qayb ka ahaa labada wasiir iyo hay-adda i o m oo runtii bixisay fanka lagu dhisaayo wasaaradaha ayadana aad iyo aaday u mahadsan tahay sidaasoo kale waxaan u mahad celinaynaa kambanigii ku guulaystay inuu dhiso oo asagana dee aan ka rajaynayno inuu wax qurux badan uu u dhiso wasaaradaha runtii waa horumar ay horey tilaabo loo qaaday dowladda koonfur galbeed horumarkaasoo ah in wasaaradaha koonfur galbeed oo dhan ay helaan xarumo xarumihii muhiimkaha ay ku shaqaynayeen ayay aada muhiim ugu tahay marka aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa cid kastoo ka soo shaqaysay waxaan rajaynaynaa in wax qurux badan ay noo samaysmaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu